نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastooo aad joogtaan kuu soo dhowaada qaybta shanaad barnaamijka islaamka iyo xisbada نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا أعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول marka laga hadlayo mawaadiicda xisbada ama waxyaabaha laga xisbeenayo waa kuwo ballaaran waxaana si guud lagu qaydi karaa in laga xisbeenayo faridda wax weliba oo macruuf ah iyo reebitaanka wax kasta oo munkar ah iyadoo shardi looga dhigayo inaanu keenin fitno ka weyne munkarka la suulinayo ama aanu faridda macruufkaasi aanu keenin is-hor istaagga macruuf ka weyn laakiin haddii aynu isku dayno inaynu qodobeenno ama aynu kala qaybinno mawaadiicda laga xisbeenayo waxa ugu horeeyo waa jaanibka caqiidada oo ah waxa ugu muhiimsan ee nolosha qofka muslimka ah ayna habboon tahay in aad looga ilaaliyo inxiraaf weliba ha yaraado ama ha weynaade haddii ay soo daahirto caqiido baatil ah oo burinaysa caqiidada saxan ee islaamka ama ay soo baxaan ahlubidaca dadka ugu yeeraya wax ka hor imaanaya usuusha shareecada islaamka ama leexiya micnaha nusuusta sharciga ah waxaa waajib ku ah xisbada inay ka xisbeeyaan iyagoo faraya macruufka oo ah caqiidada saxan reebayana munkarka oo ah caqiidada baatilka ah fuqahada muslimiinta waxa ay jaanibkan haleeshiyaan oo ay tahay in laga xisbeeyo dadka wariya ama daliishada axaadiista daciifka ah ee aan xukun sharci ah lagu dhisi karin ama dadka soo daliishada tafaasiirta ahlubaatilka sida baatiniyiinta oo ah firqa ku dooda in nusuustu ay leeyihiin daahir iyo baatin qarsoon in laga xisbeeyo jaanibka caqiidada waa asalka diinteenna ee lala soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo aan soo tilmaanay in alla uu ka soo dhex saaray mujtamaca jaahili ah oo asnaamta caabuda dadaalkiisii ugu xooganaa wuxuu suubanaha ku bixiyey in towxiid ka faafiyo dadkana uu ku hogaamiyo caqiidada saxan ee ah in allah oo keliya caabudaan waxna aysan la wadaajinin cahdigii makiga ee nebiga sala allahu calayhi wasalam showkada iyo awoodda aanu lahayn wuxuu munkarka shirkiga ku suulin jiray afkiisa isagoo dadka u sheegi jiray in cibaadada uu allah oo keliya leeyahay qur-aanka kariimka ee soo degayay fatradii maka ee saddex iyo tobanka sano socotay ayaa diiwaan geliyey doodihii dhaadheeraa ee dhex maray suubanaha sala allahu calayhi wasalam iyo madaxyaweyntii qureysheed ee waday xaqloodinta baatilka ahayd taas oo qayb ka ahayd waajibka xisbada ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam gudanayay markii uu islaamku awoodaystay muslimiintuna ay noqdeen cudud milatari oo muuqata kolonyooyinkii faatixiinta ah ee ka soo kicitimay madiina ayaana gudaha u soo galay magaalada maka wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkiisa ka sii waday howsha xisbeenta laakiin markan wuxuu adeegsanayaa usluuba ka duwan afka sida uu tilmaamayo asheekh isxaaq abucabaas magaalada maka markii la furtay nebiyullaahi moxamed sal allahu caleyhi wasalam gacantiis ku soo noqotay taariikhdii iyo dunyadu markaas jirtay jasiiratul carab ka jirtay ra'san bicaqibin ay isbeddeshay oo dagaalkii meesha meeshaas u dhammaaday nabiga sal allahu caleyhi wasalama awooddii markaas ilaahay makaniyey oo ku shukriyey waa ku mahadnaqay mahadnaqiisa waxaa ka mid noqday marka in maaragtay wax alla wixii munkar ahay oo zuuliyo oo asnaamtii saddexda boqol iyo intaasoo sanam ahaayeen jife la arkay iyo qolo la arkaba maaragtay qashan badan meesha dhegatay qurayshay ku faano jirtay ilaahay nin lagu caabudo meeshii asalka ahayday looga talagalay shirki lagula caabudaayay ayuu nabiga ka zuuliyey marka uga horreydo asnaamtii markii hore intaan jaanis loo lahayna laga werwareegi jiray markii la makansaday wixii dhan waa laxaaqay degmooyinka kale iyo amaakin kale asnaam lagu caabudo jiray sanamkii reer banu fulaan sanamkii reer banu fulaan la dhahaayay qaarkooda saxaaba u diray markaasaa nicmadii ilaahay siiyey oo guushi ahayday in ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis la caabudo wixii alle looga sharig yeelaya oo dhan baabi'iyo ayaan rasuulka koowdii hore marka acmaashiisa ayaa ka madahayday ixtisaabkii nabiga ayay ka madahayday waa ka xisbiyeeyey xisbiyeynta marka walaalayaal arrin aad iyo aad u qaalisan waay ninka xisbada xisba macnaheeda waxa weeyaan waa ajar hubsa la yidhaah wa hay-atul amri bilmacruufi wa nahyi cani lmunkarina haddii la doono waa la dhihi karaa waa qofka ama keligiis ha noqdo ama jamaaco showkala ha noqoto had iyo jeer wixii ilaahay raalli ka ahayna ee isku helqaamo zuulintooda ilaahay agtiisa wuxuu ku leeyahay walaalayaal miiqaam weynuu ku leeyahay xisbada shaqadeeda shaqa aad iyo aad muhiima oo waay dadka maaragtay xisbada ka shaqeeyo inay shaqo qiimo badan islaamka u qiimo badan ajarka aakharana ku qiimo badan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana agtiisa maaragtay miisaan badan ku leh inay haayaan inay ogaadaan dadka xisbada ka shaqeeyo ilaahay ha barakeeyo waxyaabaha hadday hortaagan yihiin oo intii ayaga la helin ee nolosha dadka ka madahaa jiray ayaa shaahid nooga ee markhaati nooga ah in ayagana ilaahay idinkiisa ay sabraan ay dulqaataan habeenkii soo jeedaan xilliyo la hurday maaragtay shaqeeyaan inay ixtisaabkaas ee niyad saalix ah ikhlaas ay ku darsadaan ogaadaanna waxa ummadda u haayaan waxa adduun ahaan nolol ahaanna u qiimo badan aakharana maaragtay ilaahay agtiis qiimo ku leh inay yihiin ogaadaan dadka muslimiinta ahna dadka noocaas ah xisbada ah wanaaggooda ubadkooda wanaaggiis iyo anshax wanaaggooda ka shaqeeyo tuugada iyo dadkii dhibaatada ummadda nolosheeda qarribe lahaayena hortaagan ama maaragtay guryahooda ugu galo qodqodo dadkaas dad qiimo badan walaalahooda ah danahooda adduunya aakhiraba ka shaqeeyo inay yihiin dadka muslimiintaana inay u arkaanoo una duceeyaanoo la shaqeeyaanoo wanaagga kala shaqeeyaan
كن عطاء للإسلام فلنكن نحن قدوة caqiidada kadiba jaanibka labaad ee muhiimka ah oo ay xisbadu ka shaqaynaysay waa cibaadaadka waana jaanib ballaaran oo ku fadhiya ahamiyad weyna marka laga hadlayo mujtamaca islaamiga ah ee ku dhaqma shareecada islaamka hoggaankiisuna ay hayaan dadka ku abtirsada dowladdii nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam uu ka aasaasay magaalada almadiina waxay xisbadu ka dhiidhiyaan in salaada jumcaha la oogi waayo ciddii magaalada iyo deegaan degan oo buuxiyey shuruudaha jumcaha lagu oogayo haddana u istaagi waayey cibaadadan waxa ay xisbadu ka gudanaysay waajibka diineed ee ka saaran oo ah inay macruufka faraan xumahana ay ka reebaan waxaa la mid ah haddii laga tago aadaanka ama lagu soo siyaadiyo waxyaabo aan ka mid ahayn ama la bedelo hay-aadka iyo qaabka salaada sida iyadoo lala jahro salaado la siraysto ama la siraysto salaado lala jahro dhammaan munkaraadkaasi ka dhaca jaanibka cibaadaadkane waxa ay howshadu tahay inay saxaan oo ay ka xisbeeyaan rijaasha xisbada ee ay muslimiintu u igmadeen howshan sidoo kale waxaa la mid ah ramadaanka haddii bulsho meel degan ay maalin ramadaan ah afuraan waxay xisbadu gudanaysaa waajibka diineed ee ka saaran waxaa kaloo la mid ah qolyaha diida bixinta sakada oo iyaguna haddii ay diidmo iyo dagaal isku darsadaan ay shareecada islaamku dhigayso in lala dagaalamo si guud cibaadaadka diineed ee uu allaah nagu addoonsaday haddii ay bulshadu diido ama wax ay ka beddasho waxa ay xisbadu ku amran tahay sharci ahaan inay macruufka faraan xumahana ay reebaan iyagoo adeegsanaya wasiilada sharciga ah ee ku habboon xaaladaasi taagan dabcan waxaana jaan goynaya dadka hoggaamiya muslimiinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim ayaa tusaale inoogu ah marka laga hadlayo ka xisbeynta jaanibka cibaadaadka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ummadda fari jiray inay tukadaan salaadaha soomaana bisha ramadaana sakadana ay bixiyaan xajkana ay aadaan ciddii awoodi karta arrinkaasi markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam geeriyooday hogaaminta dowladda islaamkana loo dhiibay saxaabiga jaliilka ah ee abuubakru sidiiq radia allahu canhu wuxuu ka xisbeeyey qolyihii sakadiidka ahaa ee u badnaa qabaa'ilka carabeed ee degi jiray baadiyaha jasiiratul carab wuxuu abuubakar ku dhaartay inuu la dagaalamayo ciddii kala qaada salaada iyo sakada go-aankaas adag ee uu qaatay abuubakar ayuuna allah ku ilaaliyey dinkan sababna u noqotay in diinta ayna soo gaarto iyadoo dhammaystiran kani waa tusaale muuqda oo loo soo daliishanayo ka xisbeynta jaanibka cibaadaadka abuubakar asidiiq ayaana lahaa mowqif ay taariikhdu ku qortay baal dahab ah mowqif abuubakar asidiiq radia allaahu canhu في منع الزكاة سجارة وكاستاغي وموقف هذه آد وعجيبة وإيجابية ماشي صحابة كلا أي قلفتو أي كشكية برنامج كاس إساقو كما أوسا شكين بل واكو أتكاستي إنو لدقا لامو مانع الزكاة وحلقو يقان كلمة مشهور هذا أو أهيت لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله laqaataltuhum calayhi hadday iga reebaan waa la dagaalamaya ma ka yeelayo marka mowqifka uu qaatay baa ilaahay ku badbaadiyey ee diintan alla ku badbaadiyey xaqiiqatan hadduu marka dabacsanaan lahaa ama uu mowqifkiisa uu taladud ku imaan lahaa sida saxaabada kale ku dhacday oo kale dad shahaadanaya oomaha dukanaya maxaa laga rabaa see loo dilaya rag baa dhahayey laakiin isagu isagoon tazaczuc iyo wax cabsiya iyo midna marna aysan ku jirin ayuu wuxuu qaatay go-aankiisii ahaa inuu la dagaalamo maanici xaysu waajaha hadihi alfitna bixasmi alqiyaadati wuuna diyaargaroobay cudda iyo tajhiiz aljuyuush ayuuna markaa horey ka bilaabay waana diray ciidankaas waa diray waxaa loola dagaalamay ka murtadii bani xaniif oo kale nimankii musaylimo raacay oo nebinimo u rumeeyey iyo wixii ridoobay caadi u ridoobay islaamka diido rafliyey iyo kuwa zakada keliya diiday ayagoo shahaadanayo dukanaya isku si ayuu ula dagaalamay lianna islaamka kalama qaybsamo islaamka waa mid haddaad kala saarto marka anu waan tawxiidsanaya laakiin anigu saka ma dhiibayo anna man dukanayo anna soomi maayo haddii lagu yidhaahdo dee intaasi waa u dhammaatay marka isku sibu ka soo qaado waana gaalnimo hadde duu qofku uu jaxdiyo shay macluum min addiin bidaruura hadda waaba rido weeye isagoo marka ilahay baa fahamkiisa sidaas ugu toosiyey marka mowqifu sidiiq min manci zakaa mowqif iijaabiya oo la mahadiyey oo maaragtay diintana ay ku badbaaday buu ahaa radia allaahu wa ardaahu ilaahayna xaggeenna ha uga jaasiyo wanaag iyo khayr فتح البلدان أول من صدق وأعانا هذا الصديق أبو بكر أول من جمع القرآن jaanibka saddexaad ee muhiimka ah oo ay xisbadu ka shaqaynayso waa jaanibka mucaamalaadka kala duwan ee dhex mara aadanaha waana kan ugu ballaaran ee xisbadu ka shaqayn jirtay tan iyo aasaaskii dowladdii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sababo ku aadan iyadoo caqiidada iyo cibaadadu ay u saxneed inta badan bulshada muslimka ah waxaa mucaamalaadka soo gelaya ganacsiga qaybihiisa kala duwan iyadoo xisbadu ay ka dagaalamayso heshiisyada xaaraanta ah sida ribada iyo wixii la midka ah iyo sidoo kale wax isdabamarinta iyo khiyaanada inta badan ka dhexdhacda arrimaha ganacsiga suuqyada oo ah goobaha ugu sharta badan allahne uu u caroodo ayay ka dhacaan shaqada ugu badan ee xisbada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan sidaan horay u soo aragnay dhex marayay suuqyada isagoo u korgelayay tayada cunooyinka lagu iibinayo suuqa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa isagoo ka xisbeenaya suuqa magaalada almadiina waxa uu gacanta geliyey kiis uu raashiina ku jiray markaasi bay gacantiisu taabatay qoyaan milkiilihii meherada ayuuna u sheegay in qofkii muslimiinta khiyaanaa aanu iyagu ka mid ahayn beegga iyo bardaanka ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ay sida dhow ula soconayso xisbada wakiilna ay uga tahay maamulka islaamiga ah waana inay dhowrtaa in nusqaan lagu sameeyo cabiraadaasi oo ay ka imaan karaan masaa'ib iyo imtixaanaad waaweyn oo ay ka mid tahay roobyarida dhacdo barakadana laga qaado waxa ay ummaddu quudato kawaanka iyo xooloqalka ayaa iyaguna ka mid ah meelaha ay xisbadu waajibku ku tahay inay dhowraan oo ay ilaaliyaan iyagoo u kuurgelaya dadka ka shaqeeya goobahaasi inay yihiin kuwa u qalma hawsha oo ilaalinaya habadhaqannada ay shareecadu islaamku ilaalisay sida nadaafadda iyo in ay magaca allah ku gowracaan neefka ay bireenayaan fuqahada muslimiinta waxa ay xitaa ku daraan in xisbada looga baahan yahay inay ogaadaan xayawaanaadka ay kawaanleydu qalayaan si aanay u dhicin in xayawaan xaaran ay tahay hilibkiisa in la cuno loogu qalo dadka muslimiinta ama aanay u dhicin in neef liita oo xanuunsan hilibkiisa lagu siro bulshada muslimka ah intaa oo keliya kuma eko jawaanibta ay xisbadu ka xisbaynayso waxaa si guud ay xisbadu mas-uul ka tahay ilaalinta badqabka diineed iyo midka adduunyo ee bulshada muslimka ah waxa la gudboon ayaana ah in mar weliba ay adeegsato xikmada iyadoo ka dhowrsanayso in tallaabada ay qaadayso uu ka dhasho munkar ka weyn ama uu hor istaago macruuf sharci ah horta shareecadeenna shareeca almutahara waxaa weeye waxay ilaalinaysaa anwaacda maaragta xuquuqdao dhan bay ilaalinaysaa xuquuqa diiniya iyo xuquuq almadaniya labadaba dadku wixii diin ah xaqa diiniga oo ilaalinaysaa xuquuqda dadku iska leeyihiin dadmadaniga ah dadka dhexdooda iyo mucaamalaadkana way ilaalinaysaa majaalaadka xisba marka waxaa ka mid ah wixii ku saabsan duruqda wadooyinka la maro iyo dhulka de la adeegsanayo gaadiidku maraya dadku marayaan meesha xil baa ka saaran waxay u diidaysaa waxyaala in laga samaysto meesha dhexdeeda alaab laga dhaysto balbalooyin iyo meelo ganacsada laga samaysto waxay diidaysaa in qoryo iyo akhshaab iyo la keeno iyo silac maadooyin ganacsigii lasoo dhigo badaacadii waddadii dhexdii gaadiidku marayay ama dadku marayeen lasoo qofku iska iska xidho way reebaysaa waxay kaloo maaragtay ay iyaduna waxaa weeyaan xayawaanaadka in laga ilaaliyo meelahaas duruqda la marayo in lagu xidho ay iska fadhiistaan waddadii xidhaan waxaasoo dhan waddooyinka xil badan baa ka saaran lina dadka xoolahaas waxay kharibayaan waddadiiba in lagu gowraco xoolaha lagu qalo dariiqa caamka oo dhiiggii iyo uuskii iyo waxa ku daataan xil baa ka saaran nadaafa la rabaa oo sharciga in loo hoggaansama la rabaa sharcigu wuxuuna farayaa inayn dahaaro iyo maxaa la leeyahay nadaaf aan ka shaqayno oo waxa weeye adahuru shatrul iimaan waatay ahayd marka dadku hadday qumaama soo dhigaan meesha ama qashin soo dhigaan guryaha ka soo daaraan ay wadooyinka la marayo soo dhigaan iyo luuqluuqyada guryaha hataa udhexaysa aziqada hadday soo dhigaan oo ay xataa ku tuuraan qushuurta diirka mooska oo kale iyo kan maaratay qaraha oo kale ay kusoo tuuraan waxa dadku ay ku kufi karaan ama la siiban karo waxaasoo dhan way ka reebayaan waxay ku samaynaya marka biyay ku dhaqayaan wixii dariiqa meeshii dhiig ku daatay ama uus ku daatay iyagaa xilka saaran inay nadiifiyaan iyagaa laga rabaa oo hawsha fayo dhowrka oo kale bay qaban karaan xisbadu markaa arrintaas waxay u qabanaysaa inay dadka dararka wixii dhib u kenya ka reebto iyo wixii cidhiidhi gelinaya dadku maaragtay dhibaya inay ka reebtay hawshaas u qabanaysaa majaalaadka kale xisbadu ay wax ka qabanaysa waxaa ka mid ah alakhlaaq alfaadila waxyaala badan baa akhlaaq faadila soo gelaya waxaa weeye iyo adaabta caamka soo gelaya oo wixii dee diinta ka hor imanaya oo dhan iyo dhaqanxumadoo dhan way reebaysaa dadkan wax fiican bay ugu baaqaysaa aadaabta islaamka dadka ugu baaqaysaa waxay kaloo waxay reebayaan aadaab alislamiya ka hor imaanayo ay ka mid tahay alkhulwatu bilajnabiyati laba aan isqabin ama laba aan maxram isu ahayn inay meel guri albaabka u xidhaan arrintaa xisbadu way faragelinaysaa way reebaysaa atatalucu cala aljiiraan guryaha dadka inaad eegtid ama gurigaaga kor intaad u baxdo aad ka fiiriso ama dariishada aad furato guryaha dadka fiiriso arrintaa way reebayaan qofkay ku qabtaan way qabanaya waa tacsiirayaan oo guryaha dad kor intaad fuushaa guryaha dadka fiirisid ama nawaafida iyo daaqadaha aad ka eegtid shaqada way kaa reebayaan waxay kaaloo kaa reebayaan raggu inay fadhiistaan duruqaat nisa meelaha dumarku maraan dumarku macahid bay dhigtaan maraakiis bay dhigtaan maalan meelo gaaray leeyihiin rag baad arkaysaa markay soo baxayaan dumarkaas meelaha ka fiirinayo intay fadhiistaan ishisaa ula raacaya waxaasoo kale xisbada waxaa la rabaa inay reebto waxaa weeyaan juluusu rijaali fi duruqaati nisa iyagana arrintaas iyagaa ku shaqale iyo amaakin khuruujinna meelaha duwar ka baxaya guryahooda ha ahaato meel kale ahaatee meelaha duwar ka baxayaan ragga inay fadhiistaan looma baahno iyo meelaha duwar ku kulmaan ee danahooda ku qabsadaan waxaa kaloo reebaya waxa la yihahdaa dandaansiga taxarush inay dumarka maaragtay hadalla xunxunya ku yidhahda ku tuurtuuraan waxaas taana way reebayaan waxay kaloo eh, reebayaan xisbadu oo shaqadooda ka mid ah idhaaru lcawraat gabdhuhu xijaab la-aan inay iska socdaan timaha banaystaan raggu maarata waxay isku dhar aad u xunoo dharkii gaalada shabaha inay gashadaan waxaa shaqay ku leeyihiin idhaaru lcawraat way ka hortegayaan umana bahno qofkana uma banaana inuu cawradiisa kashfiyo iyo idhaar albisa xun ama dhar xunxun oo dadka cawradiisa banaanka dhiga soo dhigayana hadday arkaan way kala hadlayaan qofka way ka reebayaan xaal- waxbay ka qabanayaan oo dhalinyarada taa u badan dhalinyarada way- way- way arrintaa way ka reebayaan waxay kaloo ka reebayaan eh, labsu lab- albanaatiil adayiqa surwaalada dhuudhuuban dayiqa ee hooya iga siba yidhahdaan kuwaasoo kale inay way way reebayaan allatii taxjumu alcawrata cawradii bay banaanka soo dhigaysaa qofkii waxaa iska muuqanaya cawradiisi waaba waxbuu maruu gashan yahay cawradiisina waa sawirantahay bannaankay taallaa maqaas- taqaasiimta jidkii oo dhan baa muuqata way reebayaan taas iyadaana waa arrin aad looga xumaado maanta dhalinyaro badan ay sameeyaan xisbadana la rabo inay wax ka qabataa ayaa la rabaa arrinta iyada ah waxyaalaha kale oo maaragtay ay xisbadu wax ka qabanaysa waxaa ka mid ah akhlaaqda fiican oo dhan hortood dee waa inay dad kale ku booriyaan wixii xumaan eh, ge- eh, maaragtay garab marana ay toosiyaan aswaaqul caama ayadana shaqo ku leeyihiin suuqyada lagu kala ganacsado mucaamalaadka xunxun bay reebayaan sida almun- al- al- almucaamalaat almunkara oo maxay tahay altacaamulu biriba haddii la arko waa la qabanayaa albuyuucu alfaasida beycii aan d- sharciga ahayn way qabanayaan waxay kaloo qabanayaan wax kastoo sharcigu uu mamnuucay oo ku saabsan aswaaqda lagu kala ganacsanayo Eh, qishka oo kale sida dadka in la qisho oo maado dhacday ama maado xun dadka loo qariyo oo ay iibsanayaan tadliis wixii hoosta loo geliyo dharki- wixii inta shaygii korkana wax yaroo fiican soo hordhigo hoostana uu ka uu ka liito oo aad shay bidaacad baabacsan oo xun hadday arkaan way reebayaan waxay kaloo reebayaan baksul keyli walmiisaan hadday arkaan eh, bahalahan lagu kala gato maxaa lagu kala miiso ke- keylka miisaanka iyo kafadaha iyo waxaas waxaanay een, u qalmin oo wixii saxa la rabay ahayn hadday arkaan suuqa way ka qabanayaan way ka saarayaan qofkii arrintaas ku kacana waa laga reebayaa hadduu ku soo noqdo ku- kuwaan toobayaana tacsiir baa u taalla
تنقذ الغارقين خيرها في بلادي يسعد الناظرين خيرها في بلادي يسعد الناظرين همهم في صلاح الناس دنيا ودينا همهم في صلاح الناس دنيا
أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybta shanaad ee barnaamijka islaamka iyo xisbada intii aan ku kulmayno xalqada xigta waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
قرآنا يقينا من سناء الحق نرويه أفقدا ذبت حنينا ولنا في شرعة الرحمن قرآنا يقينا لم نلج باب المخازي والدنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله همنا صدق وإخلاص هو تقوى صالحينا قد قبسنا خير هديان من إمام مصلحين همنا صدق وإخلاص هو تقوى الصالحين قد قبسنا خير هديان من إمام أصلح ينادي